أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم وفيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين إن مثل عيسى ذلك نتلوه ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولا ولكن كان حنيفا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين waxaanu ku soo dhex jirnay suuratu alcimraan qisadii arrinta ciise ee nimankii wafdu najraan ay kala doodeen nabiga calayhi salaatu wasalaam marka hadda maanta casharkaani doodii macmacadeedii oo ugu weyneyd ayaa la gelayaa marka waxaanu soo haynay ciise inuu mucjizaadkiisii ilaahay uu siiyey oo la yaab ka laheed iyo risaaladiisii inuu reer binu israa'iil u soo bandhigo haddii u soo bandhigana wuxuu ka dareemay kufri iyo diido iyo maanta ma arkaysaa cinaad inay meesha ay la imaanayaan markaasuu hadda dhawaaqay oo bal dadkii iimaan iyo khayr uu ku jiro ayuu maanta ma arkaysaa gurmad uu ka dalbado waa kii yidhi falammaa axasa ciise faqaala man ansaari ilallah yaa igu gargaara ansaartii waa ku u jawaabeen annagaa kuu gargaarayno muslimiinaan nahay ilaahaynaana dartiisaan kugu gargaaraynaa ilaahu nagu qor dadka maaragtay shaahidiinta oo ambiyada maaragtay inay xaqiin ka marqaati kacay alla inuu waaxid yo isagoo keli oo macbuudiya ka marqaati kacay aakhare inay jirto ka marqaati kacay dadkaas ilaaha nagu qor dadkaasna xawaariyiintay ahaayeen marka xawaarina waxbay waa ansaari sida soo aroortay nabiga calayhi salaatu salaam qaswat laxzaab inuu yii waryaa waxaa soo qabanaya arrin muhiimaa oo aad u adag waqtigun aada u adqaa markaasuu zubeer soo booday yidhi aniga waa yaa rasuulallah haddana dadkii baa loo wacel waryaasaa yeelay zubeeraa soo booday nabigu markaasuu yihi calayhi salaatu wasalaam likulli nabiyin xawaari nabi walba ansaaruu leeyahay waa xawaariyii zubayr waayo waa waktiga uu ka sheekaynaya qudwat uxud waa qaswat alxudaybiya ee dhaxanteeda nabigu yidhi ah quraysh ka warkeenay waxaana u ballan qaadanayaa inuu jannadana rafiiqay noqdo wax gaarana inuusan jirin dadkii nin dhaqaaqaa la waayo dhibaatada meesha jirta nabigu xudayfa u magacaaba marka wuxuu yidhi haddii mar la magacaabo meel lagu maata ma laho dhahay waa isdhig waxaad moodaa o dhahay markaan sii socday oon shaqada la ii diray inaan xamaam ku jiro xamaamku waa meelaha biyaha lagu kulleeyo dugaarka a la yidhaahdo oo hergabka iyo waddamada qabowgaha aada ugu badan markaan soo noqday muhiimaddii soo dhammaystaba qabowgii jiraan dareemooyin marka ilaa hawl mucjizaaha marka hore ku socda nabigu u dira calayhi salaatu wasalaam markaasaa nabigu huyow dhaha anigoo jaraynaa markuu arko algo-isoo xigowya nabigu calayhi salaatu wasalaam marka waa xawaari waa saas wey marka xawaaridii waa rumeeyeen firaasadii ciisaha soo socotay waxo la dareemay ooba dhacday reer maanta ma arkaysa banu israa'iil badankooda xawaaridii maahana in la damcay ciise in jar loo doglo oo si qarsoon loo dilo inay ku dhaqaaqa kiiba ilaahay sheegayaa waa makaruu makri bay sameeyeen oo makrigaas waa mahay waxay sameeyeen ciise inay dilaan si qarsoodiyo assassination ikhtiyaal waxa la yidhaaha ama kiila ay dhahaan carabta assasination waxaa qarsoodi loo dilo assassinationkana waxay ka timid niman la dhihi jiray xashaashiin asharka assassination niman xashaashiin la yidhaahdo oo nimankii baatiniyada ahaa oo waktigii salaaxuddiin ayuub iyo jiri jiray ee waxay samayn jireen dadka maxay u samaynayaan meelo beeraa iyo barwaaqo iyo caano iyo malab intay ka buuxiyaanoo meel qarsoon ah iyo gabdha qurxoonoo cadcad qofkiiyo daraagaysanaa la keena masale jannadii waa ku jirta fiiha anhaaru min maain kayra aasin xuurun cindu waa kuwa qofkiina waa sarqaansan yahi wixii markuu soo dhamiyo oo laabtii oo soo arko qashinka iska soo buuxiyo asagoo weli suuxsanaa laga soo wada isagoo suuxsan markii laga soo wado ayaa markuu soo barara waxaa leeyihi ma xasuta waxaad ku jannada runtaheeda haddaad awaamirta aad samaysid oo ninkii amiirku soo dil yiraada aad soo dishid soo qarxisid meeshaasaa u soo noqonaysaa haddana ninna alla ninkii loo diro mu'min ha ahaado taqi u weyn ha ahaado kafow ka soo siina sababto janno beenbeeno isagoo sakhraadka soo arka marka hadhoow maaragtay uu janaasiina waxaan waday wax ikhtiyaalo oo dhan oo dadka janayaada furaha beenkaasiyo nimankaa xashaashiinta ilaahay ka yimaada xashaash assassinationkan magacaas halkaasuu ka yimido qofkii wax ikhtiyaalaba oo maaragtay ku dila dhagar waa magacaasaa loo bixiyey ilaa gaalada markay tarjumayaan hashaashi markay dhahaan xadii ma karaan assassination ay dhahayan waa isu dhowi mudan halkaasaa marka laga keenay waxaasoo dhan halkaas laga keenay waa nimanka u taag waayey ninka la yidhaha salaaxuddiin alayaabi marow la heshiiyo marow la diro niman dhib badanay ahaay oo aad ikhtiyaalaadkaas iyo dadka maskaxdooda inay corruption iyo khiyaano ku sameeyaana ku shaqayn jira marka kelimadan assassination aslanba xashaashiinta dadka daroogo intay ka dherjiyaan qofkay rabaan soo dil ou dhihi jiray halkaasay ka tiima wamakaruu makriyay sameeyeen oo ciisay u tashadeen inay maanta ma arkaysaa ay dilaan wamakara allaahu ilaahay iyagana jaroo u degay oo jarti waa noo imaan doontaa siduu ciise u koriyey iyagiina u khudlaaniyey oo waxay ahayd ninkii ciise dili rabay aa shabihii ciise lagu tuuro ciise shabihiisaas ciisena waa la qaaday kor aa samada loo qaaday ninkiiyay dileen marka ninkii iyaga ay soo dirsaeno yahuudiga ahaa laftiisiyay dileen waxay u moodeen inay maanta ma arkaysa ay ciise dileen qaarna waxay xawaariyiintii qaarkooda boostiisii istaagay laakiin intiqaamka wuxuu ku jira qofka daalimkaa shabaha in la siiyo taasaa xoogaa xoog in shabihii la siiyey ciise lagu rogay markaas waxay u maleen ciisihii laftiisii u maleeya iyagiiyaa dilay marka wallaahu allana khayrulmaakiriina maakiriinta kan wax ugu qawisan waa ilaahay makri laguma samayn karo laakiin ciddii makri samaysa wuu ka aarsan ogyahay macnahaasoo ujeeda ilaahay maakir lama dhihi karo laakiin ninkii makri sameeyay waa ka oorsan ogyahay cid aarsadana isaga ugu xoog badan isaga u naxariis doona marmaruu ilaahay subxaana wa tacaala oo qof wax sameeye iska cafiye oo sidii ninkii boqolka nin dilay sagaal boqol iyo sagaal sagaashan iyo sagaal intuu dilay waa kii raahibka weydiiye wuxuu yidhi toobad malee asirmay asagio ku dara nin xaqiyoo caalima u tegay wuxuu yidhi toobad male hawaalee ninkii u naseexay ninkaas ilaahay tooba waafajiyey mi-ata nafsin uu dilay ilaahay haddana tooba waafajiyey subxaana wa tacaala xadiidkii saxiixan ku yaalo riyaad saalixiin ku dhigi jiray aslan muslim inuu ku jira umaleen kole saxiinka midkood waa ku jiraa weliba saxiix muslim ayaan u malayn nacam ama saxiinka waa ku wadayaa marka saasaa loogu jeedaa macnaa inta aarsada allah uu khayr badan waayo ugu xoog badan ugu xilmi badan hadduu qofkan qabalaana si oo maanta ma arkaysaa aan dhaqdhaqaaq lahayn oo dhag ilaahay uga siinay wamakaruu makriyay sameeyeen ciisey jar udegeen wamakarallaahu ilaahina waa makriyo jarow udega ayagii wallaahu allana khayrulmaakiriina inta wax makrisa oo aar gudata kan ugu khayr badan uguna qawisan ugu xilmi badan haddoo rabo qofka u dembi dhaafi kara wahaakada wax walbuu ilaaha samayn kara subxaana wa tacaala id waktigay makri sameeyeen qaala allahu ilaah uu yidhi yaa ciisa ciisow innii anigu mutawafiika waan ku oofsanaya oo macnaa waa ku hurdusinaya hurdo oo diib ah oo suxdimo camal ayaan ku hurdusiinaya waraaficuka markaasaan kor kuu qaadaya ilaya xaggeyga samadaa laguu qaadaya wa mudaahiruka waan kaa dahiraya min aladiina kuwii kafaruu kufriyey dhexjoogooda waan kaa dahiraya wa jaacilu ladiina kuwiina waxaan ka yeelayaa itabacuuka ku raacay fowqa aladiina kuwii dushoodii kafaruu kufriyey ilaa yowmi alqiyaamati qiyaama inta laga gaaro uma markaas kabacdi ilaya marjicukum marka dambe ayaga anay ii soo noqonayaan markay dhintaan fa unabbi'u fa axkumu baynahum baynakum dhexdiinaan kala xukumaya fii maa kuntum fii waxaad ahaydeeno takhtalifuuna isku khilaafa see loo kala xukumaya fa ama aladiina kuwii kafaruu kufriyey fa ucadibuhum waan cadaabayaa cadaaban shadiidan cadaab adag fi dunyaa adduunyada oo adduunya waxaa lagu cadaabayaa qatli iyo in la qafaasho iyo in laga adkaado waa lagu cadaaba waalaakhirati aakhirana waa la cadaabayaaho waxa weeye cadaabkii alloo xooga badnaa lagu cadaabaya wa ama aladiina kuwii wamaa lahumana u sugnaanin aakharadii min haa wamaa lahum mana u sugnaaninoo min naasiriin waxu gargaara wax u soo gurmanaayo ma jiro wa ama aladiina kuwii aamanuu rumeeyey oo wa camilu saalixaati camalka wanaagsan sameeyana fa yuwafiihim ilaahay wuxuu u oofinaya oo u dhammaystiraya oo u buuxinaya ujuurahum ajarkooda iyago waxba laga mustaan bal waa loo laalaabaya wallaahu allana laa yuxibu aalimiin daalimiinta ma jecla dadkaa khayrka sameeyey unbaa maaragtay iyaga mudnaanta la siinayaa daalim isagu khayr mal macnaa kaafir ama faasiq ama maanta ma arkaysa mubtadic waxaasoo dhan ilaahay ma jecla daalika midkaagaas oo qisada nabi ciise ku saabsan aanatluuhu kugu akrinaya calayka korka ah daalika kaas oo natluuhu calayh calayka aan kugu akrinayo min alaayaati aayaadka weyn xaal uu ka mid yahay iyo wadikri alxakiim iyo dikri xikmo ku dhisan waxa nasaarada najraan ay ku murmaayaan waxaasi xaq maahan midka aan kuu kugu akrinayno aan kuu akrinayno wuxuu yahay aayaadkii ay daalika aladii natluuhu calayka min alaayaati wa dikri alxakiim haa daalika midkaagaas ay aladii natluuhu calayka yaa u qadar aan kugu akrinayno min alaayaati aayaadka waaweyn oo ka mid yahay iyo wa dikri alxakiim iyo dikriga maanta ma arkaysaa xikmada ku dhisan halkan marka waxaa laga galay muuse nabiyullaahi ciise risaaladii waa soo bandhigay xawaariyiintii waa rumeeyeen nimankii kaloo reer bani israa'iil oo ambiyada inay hagardaamiyaan lagu yaqaano ka horna zakariye iyo yaxye iyo soo dilay markuu risaaladii u sheegay oo gaarsiiyey meeshay ka rumayn lahaayeen jaray u degeen inay dilaanay damceen oo ku soo tashadeen iyagoo weliba si qatalaada ma garan ilaah baa kashifayoo ninkii maaragtay in rabay inuu dilo ikhtiyaalo aa shabihii ciise la saaro ciisena ilaahay hurdow ku riday xoog badan markaasaa kor loo qaado kabacdi hurdadii markii sare la geeyo waa ka soo kacay weli waa nool yahay ilaa aakhiri zamanka ayuu soo baxaya marka isaga waa ka nabigu le calayhi isalaatu wasalaam kayfa tahliku ummatu awaluhaa ana wa aakhiruhaa ciise bna maryam u dhah nabigu calayhi isalaatu wasalaam ummad say u baaba'aysaa loo halaagaya aniga aan ugu soo horeeyo ciisena oo gadaasha aakhirkeeda ummadda oo imaan doono oo shareecada nabiga uu ku xukumi doono markaasoo weliba wax hadda islaamku ogol yahay gaalada loo ogolaanimo saliibkan looma ogola hadda hadday jize bixiyaan saliibkooda iska haysan karaa sharciga maxamed hadda sida uu yahay khinsiirkooda waa iska cuni karaa ilaa dad diin haysta maaha waa iska cunaan hadda oo muslimiintu khasbayaan ha cunina ma dhahayn hadday jizye dhiibaan jizye in laga qaatana lama og markaas ciise wuu diidaya hadda jizye hadday laga qaato iska noolaa kara madda hadda sharcigeena sida uu yahay oo gaalada uu u yahay iyo markuu ciis soo dego asigu sharciga nabi maxamedoo ku xukumaya laakiin markuu isagu soo dego sharciga mucaamalada gaalada saas isu bedelaya ilaa nabigaaba noo sheegay waa waxyi min allah sharcigaas markaas oo ciise oo maaragtay nabigeennana uu sheegay ciisena uu ku dhaqi doono aa uga cadaab badan hadhow ciise dhagow ka jafaya hadda ilaahi ciisa ciisa waxaan shirka oo dhan iyo saliibkan waa jijebin doona marka hadhow sharcigana markuu ciise yimaado sharcigeenna wuxuu noqonaa inaan jizye laga aqbalin inaysan kaniisad dhisan khanaasiirta in la baabi'iyo imaa seef iyo imaa islaamaan wax kale aan laga aqbal amaba sida hadda ay taaba u roon tahaba mar oo inay islaamka nabadgeliyaan u roonta ciise hadduu soo dego shaqaa laga qabanaya markaas nacam sababtoo shirkigooda iyo waxooda uma qira marka tawafigu waa tawafi noom ilaa ilaahay waa kale allahu yatawafal anfusa nafta isagaa oofsada xiina mowtiha markay dhimanayso walatii midiina isagaa oofsada lam tamud aan dhiban fii manaamiha aan dhiban ilaa hamiinkii qofku markuu jiifo nafti waa la oofsana qaar geeridiiya waxay ku dhaceen gambaleelkii asagoo jiifo hadhow kiciyaa la maaga waaba mutawafi qaarna dadkaa kuwa soo kacay qofaa maalin ii sheegaayay qoyskii hooyadiiya subaxdii ilbaa waa la seexday cunugii iskool oo aadaaya waxuu maagay hooyadii kici hooyo iilbisoo nag wax soo kacaaba haddii la fiiriyaba ile xalasay naftu u dhaqaaqdaba dib uma soomo ilaa wax walba awooday yacni wayutawafal latii lam tamud fii manaamiha wuu oofsana fayumsiku latii qadaa calayha almowt midii uu mowt ku xukumay siday u dhaqaaqday maba la soo celinay wa yursil luqraa tii kalena waa la soo diray nacam wuxuu dhihi jira nabigu subaxdii markuu soo kaco calayhi salatu slam alxamdu lilahi aladii axyaana bacda an amaatanaa wa ilayhi nushuur ilaahay baa maaragtay loo soo baxaya axyaana bacda an amaatana walidaalika waa sifatu dacfi sifadaa hurdad walidaalika alla waa ka nasahayn ma garan allahu laa ilaaha ilaa huwa alxayu lqayuum marka yidhi laa taakuduu sinat walaa naw gabaan iyo hurdo midna ma qabo nacam marka saasay culamada badankooda ku fasiraa maga inay noom oo xoog badan ay tahay oo markaa la kor yeela uusa dareemin kabacdina waa uu soo bixi doona waktiga dajaal isagaa geli doona isagaa sharciga markaas uu dadka ku filin doona nabi maxamed calayh isalaatu wasalaam nacam adiga waxaa la cumrigiisa markii la qaaday soddon iyo saddex oo ahaa toddoba sanoo la joogi doonaa marka cumrigiisa dhanba marka inuu adduunka joogo waa arbaciin soddon iyo saddex hore intaana uu xir ku maqan yahay la xisaabi maayo caalam kalou jiraa intuu hadduu gadaal uu joogi doonana waa toddoba sano nacam marka waxaa laga dhaadhicinaya nasaaro in la yidhaahdo ee ciise dilaa la damcay lowlaa ilaahay uu ka badbaadinina waa bashar la dili karo soo marka ilaahay u noqon kara midda kale waa la oofsadoo hurdaa lagu rido ee hurdo ilaahay kama suurtado subxaana wa tacaala hadduu ilaahay ahaan lahaa hurdo ma garato maba qabateema marka xadgudubkaas marka meesha ma jiro halkaasaa laga radinaya marka wadkur xasuuso id qaala allahu ilaahay markuu yidhi yaa ciisa inii aniga mutwafiiku aan ku oofsanaya oo oofsi oo macnaa hurdo lagu rido oo weyn waraaficuka kor baan kuu qaadaya samadaad ilaya xaggaygaan kuu qaadaya kor ilaa ilaahay subxaana wa tacaala samaaadka ku sarreeya fowqa carshigu marka koraa loo qaadaya wa mudahiruka halkaas macdas rabbi waxaa u ah kuwa mucadiladaa oo le ilaahay korow jiraa lama dhigi karo ilaahay caliyulcaliim makhluuq oo dhan wuu ku sarreeya subxaana wa tacaala micnaa iyagu culuwiga waxaa looyay culuwulqadr ilaahay culuwu lqadar haddaa usugto culuwu daatna maa usugti wax oo makhluuqa ku dhex jira ama ka hooseeya maa qadarow leeh laakiin daatadiisu markay samawaadkii carshiga ka sarrayso waa xawaaye culuwu daat wa culuwu lqadar labadaba waa leeh waayo culuwu maaragtay daat keli culuwu maaragtay oo oo macnawi keli maxaa ugu sugnaanaysa midka oo culuwu daat daatadiisina kor inay jirto u sarreeyo sharaftiisana inay sarrayso xaw kala reebaysa naqsi baa ilaahay subxaana wa tacaala ay ku tilmaamaan wa jaacilun waxaan ka yeelayaa aladiina kuwii ittabacuuka ku raacay fowqa aladiina kuwii korkoodii kafaruu kufri ilaa yowmi alqiyaamati ilaa qiyaama qofku kuwii kuwa ku rumeeyey kuwa kaloo diiday way ka sarreeyeen ibnu kaiir laban siyoo kusoo khulaasay macnaha waxaa weeye majmuucu nasaara oo ciise aaminsan walowba ha kala inxiraafeen oo kuwa muwaxidiina kuwa dhahaaya haalihu halaafati waa ilaah saddex ilaah ma garan oo laba laba ilaahu saddex ku yihi mid ka mida saddex ilaah mid ka mida waa taasoo kale carbi ayagu waxay deliishanayaan hadda soo ma arkin ciise inuu aabbala'aan uu dhashay oo wax saas uu yahay marka hadduu aabbala'aan u dhashay waa inuu ilaah kale saasii leeyay walciyaadu billah kuwana waxay yidhaahdeen waa ibnullah la yidhaahda oo maxay leeyihiin soomaan arkin maadaama aabbala-aan uusan dhalin wax saasoo kale dowlada ilaah inuu dhalo qaarna waxay leeyi huwa allah kuwaas waxay deliishadeen qur-aanka meelo ay ku jirto innaa naxnu nasalna dikra bularaala meesha ku jirleen jamaca meesha ku jira nuuntaana tacdiimna waa loo isticmaalaa jamacna waa loo isticmaalaa shubahaadkaasi wada qaata laakiin aayadaha sheegaysa inuu cabdullaahi wa rasuul uu yahay waa ka leexdeen mutashaabihi ka daba ordaaya nacam waxaasoo dhan macnaa wixii ciise aaminsan yahuudda weligood waa ka sarreeya haakada min waqtigii ciise la soo bixiyey ilaa waqtigana laga soo bixiyey nasaarada halkaas yahuud uga taagan weligood kabacdi nabigeena markii laga la soo bixiyey calayhi salaatu wasalaam oo ciise xaqa ka aaminsan inuu cabdullaahi wa rasuulhu uu yahay iyagana yahuud halkaasaa maanta ma arkaysaa looga taagan markas waa la qahri jire nasaaradana waa qahri jireen muslimiintuna qahrigooda ku dhaala wax kayaana ma laha uun qarnigii lasoo dhaafay markuu muslimkii iska daciifay oo duweylaad ku waxeeyeen ay gaaladii dhex galeen oo amuure iqtisaad iyo waxyaalahaas ay ku raqbad geliyeen muslimiinta in maaragtay la isticmaalsado oo iyagu ilaan waddamadii ku nooli jiray ay daliil u ahaayeen oo gaaladii lafteeda ay dagaalan badgeliyeen ay ka seed caleeyeen markaasi marka oo isticmaaleen gaaladii nasaarada ahayd iyo dad muslimiin oo munaafiqiina ay u isticmaaleen markaasi un hadda un ilaa arbaciinkii ilaa hadda in xoogaa meelaha ay ka muuqmuuqdeen laakiin taas goorey dhammaataba waa dhammaan goorey dhammaataba waa dhammaan waa mida hadda waxaa muuqata xataa yurubkii qadiyaan inay ka taagan yihiin shacbigooda waa cabursayna ma hadli karaa sababto meel walba iyagaa wixii qaata hadhow goor kuriya imaan doona waa la isnici doona midda kale hadda adduunyaday ku saysaaban yihiin qolo uu yahay mataqaan xagga waa ku jira xagga waa ku jira xagga waa ku jira marka hadhow waxaa dhici doonta awalan dadku inay nacaan dabeecadana inay soo tufto ee lala dagaalamo gam laga siiyo sida uu yihi nabigu calayhi salaatu salaam laa taquumu saaca xataa tuqaatil yahuud ilaa aad la dagaalantaa fayakhtabi waraa'a alxajar aw shajar ayuu ku dhuumanaya fayaquulu wuxuu dhaha yaa muslim haada yahuudiyu waraa'ii faqtib yahuudiya iga dambeeyey dib nihaayada halkaasuu ku dhammaan goore imaan doonta taasi lama og marka culuwiga wax hadda sii jiri doonama wax walba waqti ayay leeyihi wax walba waqti ayay leeyihi marka un aayad waxay ay sheegtay yahuud mar kastaba dadkii mu'miniin ama wix ciise rumeeyey walow khaliil isku jira ha ahaayeen iyo ummadda nebi maxamed rumaysan ciisena sida xaqaa ka aaminsan oo mu'miniinta xaqa oo sidan rumaysan mar kastaba inay ka sayd calaysiin fatar fataraad yaroo xoogaa dee khiyaano iyo maamul aytiyadoo la iska hordu waa iska jirtaa laakiin haalibaa laga hadlaa iyo taariikh oon hadda wax dhan fartan sano adiga lixdan sano labayo toban sano waa toddobaatan iyo xoogaaiyo xooga intaasna hadda un meel buqaco ka mid ay haysana adduunkii kuma ayna saydarayn maaragtay fardu saydara kuma ayna wada samayn hay wajaacilu ladiina hadhow markuu soo noqdana nabiyullaahi ciisa nasaaradu runtay ka sheegeen wa min ahlilkitaabi ilaa laminanna bacda mowt qof kastoo ahlulkitaab ah wuxuu rumaynaa ciise intuusan dhimin ilaa waa uu soo noqonayaa moogta markaasuu arkaya inuu baadil uu kitaabay baadilkiisa hadduu kusii macangagana ciise jaf oo ka dhigay kii rumeeyana iimaanka waa laga aqbalay nacam faama aladiina kuwii aamanuu rumeeyey faama aladiina kuwii aamanuu haa ha sax jaacilu ladiina kuwii waxaan ka yeelaya intabacuuka ku raacay fowqa aladiina kuwii kafaruu kufuri ilaa yowmi alqiyaamati qiyaama uma ilaya marjicukum markaas anaa la iisoo noqonayo faaxkumu baynakum dhexdeena waxaan ku khatibaynaa baynakum dhexdeena fii maa kuntum waxaad ahaydeenoo fiihi takhtalifuuna isku khilaafsanaydeen ilaah idin cadday doon xukunkii marka waa kana fa ama aladiina kuwii kafaruu kufriyey fa ucadibuhum waan cadaabaya cadaaban shadiidan cadaab aad iyo aad u adag fi dunyaa adduunya iyo walaakhiri aakhiri adduun wa ama aladiina wamaa lahum umana sugnaanin min naasiriina waxu gargaara wa ama aladiina kuwii aamanuu rumeeyey wacamiluu saalixaati fa yuwafiihim wuxuu u oofinaya u dhammaystiraya ujuurahum ajarkooda waxba laga nusqaami maayo wallaahu allana laa yuxibu aldaalimiina daalim ma jeclo gaal ama mushrik ama maaragtay caasi ama mulxid ama mubtadic weynaade ilaahay ma jeclo daalika kaagaas daalika natluu calaykum alaayaati wadikri lxaakim waa sidaa tawjiiheed waa sidaas wey daalika kaagaas ma garantay alladii a u qadaran alladii kaasoo natluuha calayka aan kugu akrinayno oo qisada nabi muuse nabi ciise calayhi salaatu wasalaam iyo taariikhdiisa iyo waxyaalihii haddan loo soo sheegay oo xaq ah alladii kaasoo natluu calayka aan kuu akrinayno min al aayaati buu ka mid yahay iyo wadikri alxakiimi dikriga xigmada yacni aayaadka cadcad oo nabiyullaahi ciise runta ka sheegaysa ilaa awal xaqiiqo badan oy maldahayo ayaa bannaanka la soo siiya baatil badan oy maleegayaan dagaandigadaa laga dhig marka waxaale waxaa aan kuu sheegan oo aan kuu akrinaayo waa aayaadka iyo cilmiga saxda oon shaki ku jiro magar iyo dikriga xikmada ku dhisan halkaasa marka magaba haddana waa la soo wado waxaa la yidhi waa idinka dhahaaye ciise markii nabigay la dumada waxay dhaheen ciise baa ku xadgudbaysaa ee maxaa ugu xadgudba ee cabdullaahi wa rasuul baad leedahay hadda waa sida ee miyaad aragtay dhan ciise wax lamida mowtada oo mowleynayo iyo waxyaalihii ay quluwi kula sameeyeen ay ku xadgudbeen isla markiiya qowluhu tacaalaa soo gediyey ilaahay wax ka xujo ka laqin og lama arkee waxaa la yidhi arrinta ciise wax lala yaabo ma ah midda aadan baaba ka cajiib badan midda aadam ayaa ka cajiib badanoo waxaa la yidhi inna masala ciise ciise mahmaahiisu cinda allahi ilaahay agtiisa ka masali aadama oo kale aadam khalaqahu ilaahay aadam wou abuuray min turaabin caro aabbihii hooye midnama caraa laga abuuray uma qaala ilaahay wuxuu yidhi lahu asagoo kun fayakuunu waa iska ahaaday welad qof bashara ciise tiisa waxaa weeye isagu hooyuu leeyahay aabba ma laha ilaahay unbaa subxaana wa tacaala maryamo jeebkeeda in lagu afuufo jibriil u wakiishay kalimatu kun dirciga halkaa cabuurka meeshaana dirci la yidhaahdaa meesha ilma galeenka ay gashay wa kaana ciisa kelimada alloo kun ayuu ku ahaa hooyuu ku dhex abuuray ee aadam oon hooyo ku dhex abuurmin aabbana uusan dhalinba lama yaabaysaan ciise oo asigoo hooyo dhashay maxaa ula yaabaysa sababtoo ah ilaahay wax abuurkiisu waa cajiib afar shay u ilaahay suuro geli qof aabba iyo hooyaba aan laga abuurin waa aadam qof aabbale aan hooyo lahayn ilaa dilcigiisaa laga abuurin sarartiisa mid ka mid marka aadamaa laga soo qaado laakiin hooyo dhashay ma jiro ciisena aabo dhale ma jiro laakiin hooyaa dhashay makhluuqa kaloo dhan min abi wa ummina ka dhashay ama marka qismadii oo dhan ilaahay waa uu dhameeyey si qudradiisa oo kuus ilaa ilaahay qabaaicdan iyo uu ku jideeyey sunanka hadduu rabo ilaahay subxaana wa tacaala khilaafkeeda wax ka samayn kara ma xukun annagayna xukuntaa maahane ilaahay ma xukun hadduu rabo ilaahay subxaana wa tacaala caadada wax ka baxsan ou noo sheegi karo alla subxaana wa tacaala ma garan uu noo sheegi karo daalika kaagaas aladii kaasoo natluuha calayka aan ku akrinay min alaayaati wa dikri alxakiim waay ina mathala ciisa cinda mahmaahaysa cinda allahi ilaahay agtiisa ka mathali aadama waay khalaqahu wuxuu ka abuuray min turaabin caro ayuu ka abuuray uma qaala lahu wuxuu ku yidhi kun fayakuun ee nabiyullaahi ciise arrintiisaaba ka fudud tanaaba ka cajib badan ee aadam waa ilaah iyo midna ma dhahaysaan waa ciise waa ilaah ugu nagnaadaysa tan aadanaaba kasii mucjiso badan aa ciise hooyowba leeyahay aadam aabbiyo hooye midna malaha maxaa kala yaabaysa waa qudrada ilaah subxaana wa tacaala muxuu ilaahnimo ku mudanaya muxuu ibnullaahi ku mudanaya meesha qudrada alla unbaa taala maahane waxaan ciise wuxuu samayn kara maa alxaqu xaqu min rabbika xagga rabbigaa ku ahaaday runta maarata waa waxa rabbigaa kuu sheegaayo waxaa mal-awaalkan ay nasaarada iyo la ordaayaan iyo kiristaanku la ordaayaan wax xaqa maaha been iska soo mal-awaasheen iyo ta'wiil mutashaabih wax ku dhisan alxaqu xaqu min rabbika iyo xaggaaga rabbiguu ka ahaadee falaa takuunanna ha ka mid noqon falaa takun ha ka mid noqonin min almumtanna kuwa xaqa ka shakiya ee nabigu ma noqonayo biidni illaahi annagaa markana laku dugaalo lala ku dhega hadle hadhow dad badanaa intay akhriyaan sidii ninka xala an kaga sheegaayo shubahaadka ay waxaas ka shakaa inta u akhriyo anaa dhegaya ku maqala mid lahaayo nabi ciise inuu bala'aan olashay waxaa la sheegay in yuusuf najaar la yidhaahdo inuu dhalay waa soomaali laga yaabo aabayaalkiisba inay diinta wax ka yaqaanaan laakiin inxaraf walciyaadu billah marka waxaasoo kale in lagu ta'afuro aa la diiday zamankaa dadka caqiidadii waa islaga fogaadaan ixtiraamkii wax walbaba waxa weeye qashin qaada iska noqdeen dadka weliba waxaa shirub aadada xun oo liitaa ka bato acuudu billah iyo waxaa dhulka gaalada joogaba ilaahan ka noqon kara alxaqu xaqu min rabbika xaggiisuu ka ahaad waana midka hadda laguu sheegay falaa takuunanna haan ahaanin min almumtanina kuwa shakiya ha ka shakiy haye nasaaradii intaasoo ku qanci waayo wafdu najraan weli waa soo doodaya arrintii ugu weyneedaa marka aa lala yimi oo af xirtay markii dambe wax dambe soo xiran islaag waa maxay ilaah u waxdo waxaa layidhi xaqii sooma aadan caddayn oo qisadii nabi aadam iyo nabciisu layskuma tamfiilin maadaama arrinta xagga mucjisada ay midda nebi aadam kusii xayl dheerta nebi aadana waa ilaah aanaan dhahin midda ciisoo ka iyada ka dhow ciise maxaa maaragtay nebi aadana waa rabbi ma dhahayaan maxaa ciise waa rabbi tan ciisaha waxoogaa ka yar fudud inkastoo iidul ay mucjiso ay tahay markaase xaqa rabbigaa waxa laguu sheegay waa xaqii rabbigaa ka yimidna ka shakin ayagoo sii cinaadeen haddii cinaad maa xukumi kartaa qof oo macaani lah oo maaragtay aan xaq rabin adigoo cinaadkiisa maa xukumi kartaa kala bixi waa faman xaajaka ninkii kula doodo fiihi fii sha'ni ciisa ninkii kula doodo min bacdi maa jaa-aka wixii kun oo min alcilmi culumta hadda aan soo marnay soo culum cajiiba lamaa adinka hadda akhrisanaayo goobjoog aa dhegaysanaayo wixii culummada islaamka ay sheegeen kitaabka wixii lagu sheegay sunnadii wixii dhammaa haddii aad dhegaysateen soo maqinaysaan marka inuu cilmi weyn uu yahay oo wax khuraafaadoo mala'waalaho meelaa laga soo fujiyo uusan ahayn cilmigaas weyn oo ku yimid kabacdeedana dood iyo naacnaa ay kaanaan warkaba soo gaabiya lale faqul waxaad tidhaahdaa tacaalow kaalaya arrin isugu imaano middaas waa maxay nadcu abnaa'ana wa abnaakum adinka ilmihiinna u yeerta naftiinna soo xaadirin ilma annagana ilmahaygaan u yeerna idinkuna ilmihiin wa nisaa'anaa wa nisaa'akum haweenkiina iyo haweenkeen waxaan owlaad iyo aan leen isu keensanno wa anfusanaa wa anfusakum iyo nafteena idinkana meesh soo kaalay meelaan isugu imaatana uma nabtahil waa allabaryeeda oo allabitaalka waxa weeye allabari oo ah macnaheedu arrinaa la isu qabsada mid walbaa waa xaq oo leeyahy anna waa xaq mid walbaa waa ku muran waxaa leeyahay kaalay waa ishabaaraynaa waxaan leenahay ilaahay qofkii arrintaas si qalada u sheegaya oo ka been sheegay ama qalad ka sheegay ilaahay lacnadka ku rido ha baabiyo saasaan leenahay ibtihaalku waa saas fanajcal waxaan yeelaynaa lacnat allahi ilaahay lacnadiis cala alkaadibiina kuwa beenanayaalka ayaan dusha ka saaray kuwa beenanayaalka ayaan dusha ka saaray taas markii ay dhacday aayadda ku soo degtay ayaa nabigu calayhi salaatu wasalaam oo u sheegay aayaddii ku aqriyay wuxuu soo wata nabigu calayhi salaatu wasalaam xasan iyo xuseen iyo faatimo iyo qoyskiisiiu soo wato ma garata adinkana wuxuu yidhi isugu kaana kaali ma garata aanu su imaano ma garata marka waan ishabaaraynaa waxaan leenahay qofkii mubdila ilaahu maanta ma arkaysaa baabi ayagii marka arrintii waa waa ku xumaa tashaawuray galeen waa isla showreen markay isla showreen mid ugu caqli badnaa oo caaqib la dhihi jiray oo dawiro ay ahaa ayay arrintii loola geystay markii hore carabow ahaa oo bani waa'il ayuu ka mid ahaa laakiin waa nasraan ooba madaxay ka dhigteen waa weyneyey kiyaa marka u sheego wuxuu yidhi haddaad ninkan la habaartantaan ma jiro dhah nin nabi ah qolo la habaartantay ilaa maanta ma arkaysa waa ay baaba'day haddii aad maaragtay la habaartantaan gabar gabadhad idinka hari mayso oo dhawaad baaba'ayso ee maanta waxaa idin roon inaad jizye aada siisaan oo la heshiisaan sidii bay yeeleen laakiin waxay dhaheen waxbaan isku khilaafsannahay oo aan arrimo dhexdeena iyo amwaal iyo waxaas nin amiina oo n nagu kala bixiyo noo sooto markaasuna walle amiin waa idinka bixina masaajidkoo nabigu fiirfiiriyey abu cubayd oo arkay qum oo dhah ina haada amiinu haadihi umma walidaalika laqabka abu cubayda min camir iljaraah waxaa la yidhaahdaa amiinu haadihi alumma waa maalintuu leeya cumar weligay ma tamanin maaragtay ri'aaso ilaa maalintaas maaha ilaa ammaana wax sifo aad iyo aad u cajiib badan nacam bal fiira khayrka lagama dhirgo cumar isagoo og tahay fadliga meesha uu ka joogo haani rajul fii hadi lummati bacda rasuulillah oo sana khayr oo haddana sii tamanina khayrka lagama dhirgo oo ku daran markaas iska noqdeen marka cubayd abu cubayday wateen jizyada iyo waxaasay maanta ma arkaysa ay soo dhiibeen walidaalika waxaa laga wariyey maanta ma arkaysa cabdullaahi ibnu cabbaas iyo inay maaragtay bukhaari uu ka wariyey uu leeyahay nabig uu leeyahy ibnu cabbaas abujahal waxaa dhacday qiso wuxuu arka haddii nabi maxamedoo sujuudsan aan arki lahaa xagtaan madaxa ka saaray yahuudna intay dhaheen annagaa khiyaara ayee ayaa la yidhi maaragtay yahuud haddii aad tihiin khiyaar fatamannaw lmowta in kuntum saadiqiin iyo suurati albaqra iyo oo macnaa waa maxay ilaahay labadeenna kii ahlu baatila ha baabiyo soo maa iyo kuwa marka ibnu cabbaas wuxuu dhahay hadduu abujahal oo nabiga cagta saari lahaa lahtadafatu zabaniya horey ka dafile naarta loo sii taxaabi lahaa kuwii reer wafdu najraan hadday habaartami lahaayeen wuxuu yidhi maaragtay waxay arki lahaayeen ilmahoodiiyo baaba'ay iyo shuyuukoodiiyo baaba'ay eber ay noqon lahaa yahuudna hadday tamani lahaayeen mowdka horey ka wada daadan lahaayeen laakiin qolo walba waa cabsatay saasay xoogaa ku badbaadeen oo adduunyadooda xoogaa ku xeen maahane hadday ka dhammayn lahaayeen meesha maa mubaaharadas waxa jiri jira waaye oo culummada hadday dad mubdiliinahoo aan wax magarataa ay la doodaan oo dadka agtoodana ka cimaamada weyn culummada ahlu xaqa way la doodi jira xaafidna xajaraa ka mida inxun oo dadka khuraafiyiinta ka mida oo waxay kula dad ibnulcarab la dhihi jiro baatini ah oo diinta dhan ta'wiil beena ka sheega waa ragga xutulujud la yidhaahdo oo leeyahay fircoon ma qaldanayn cibaadada uu maaragtay qoom fircoon ma qaldanayn inay caabudaan fircoon ama cijliga cibaadadiisa qalad maahayn ee waxaa lahay fircoon maskaxaysaa carabihoodo cid kastaa la caabudi kara inuu yidhahdo dibiguu kusoo waxuu kusoo gaabiyey fircoon bis ama dibigii kusoo gaabiyey marka waa qoladaas culimmadan waxay qabaan ninkaas inuu gaal yahay ninkuna nin oo dowladda wax ka haystow ah aan habaartano dhahay kaala dowladda iyo jaasusna ordan min xajar war waxa uu u baaharooday ninkii meelaan cunto sidii u dhintay culimo badanaa saas samayso mar walba culimmada ka soomaalida dadkii dhiigga muslimiinta xalaalaysanay ayuu intuu muxaadaro ka hadlay dhiigga iyo xurmadiis ay ku qayb qayliyeen aada ugu buuq berri mubaahala iskugu kaana kaalay hogaama haddii waxaan sheegay ay xaq yihiin ma garan iyo waxaad sheegaysa xaq hadday yihiin aan isu kaalana berri galab jumca waay carabeen abshir bacadlah ka hadlo wuxuu yidhi ama u aamin sheikh imaam ama kaalayoo ibtihaalo ama sheikh mas'alada u daa haddaana meesha waxba isugu haysanina ibtihaalka u kala haddaa ibtihaalka dii marka mubdilaa marka waa mas'alo mashruuca qofka isagu ishuba inuu xaq ku taagan yahay oo nin mubdilahoo mucaanida ama aan waxba aqoonin ama mucaanidahoo mubdila ou la doono ninka hadduu isuba waa la mubaahaloo kara waa wax maaragtay arrin jirta nacam marka ilaahi wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala faqul tacaalow ku kaalay nadcu aan u yeerno abnaa'ana ilmaheena iyo abnaa'akum adinka ilmihiin nin walba dadkiisa soo wad wa anfusanaa nafteenna iyo wa nisaa'anaa gabdhaheenna iyo wa nisaa'akum gabdhahiin wa anfusanaa nafteenna iyo wa anfusakum naftiin uma nabtahil aan alab qarinno annagoo lacnadayna qofkii qaldan fanajcal waxaan yeelinaa lacnat allaahi ilaahay fogeyntiisa iyo cadhadiisa calalkaadiina kuwa ka been sheegaa marka hadda qur-aanka hadda sida xaqa loo cadeeyo cajaa'ibta qofka ilaahay u furaba sii fahmi ogey ina haadaa arrintaa lahuwa alqasasu alxaq waa qisada runta ee nabigiisa ku saabsan biyo kama dhibcaanka ee mala'waada taxriif iyo sheeka xariiro iyo quraafaad aan lagu garmo waa qiso run arrintuna waxay tahay wamaa min ilaahin mid macbuuda oo la weyneeye ma jiro ila allah allah ma waxay dhaha nakira fii siyaaqi nafyi tufiid alcumuumay faa'iidaysaa wax ilaah la yiraba oo macbuudoo xaq lagu caabudo maba jiraan ila allah ama bashar ha ahaado ama malaa'ig ha ahaado ama jinni ha ahaado owliye ha ahaado rasuul ha ahaado wax ilaah laga dhigto ooliyahadu waa tacdiim maxabo khuduuc tadallul waxaas o dhan oo isku jiraan allah maahan cidda wax muuta ma jiro wa ina allaha allana la huwa alcasiizu waa midka qaalibka oo tiisu ay sarrayso cid kastaba maquuni kara iyo dadka ku caasiyo alxakiimu xukmo u saaxiibaho wuxuu dejinaayo khalqan iyo wa qadaran iyo wa sharcanba xikma ku joojinaya subxaana wa tacaala fa in tawallow haddaad jeesataan intaa markii la idin sheegay haddaad dib u noqotaan oo xaqii wax ku qaadan weysaan ood baatilkii iyo shirkigii iyo quluwgii ciise lagu xadgudbaayey calayhi wacalaa nabiyina afdal asalaatu wasalaam ee aada ku joogsataan fa ina allaha ilaahay caliimin ku og waayo bilmufsidiina kuwa wax qaribay oo caqaa'ida dadka iyo akhlaaqdooda iyo acmaashooda fasaadada wax la qaribana caqiidada ugu xun uguna dembi badan sababtoo caqiidada qofka maanta ma arkaysa meesha uu ku nool yahay fa in tawallow haddaad jeesataan fa ina allaha alle caliimun waa kii ogo bilmufsidiina mufsidiinta waa la socda nacam qul yaa ahla alkitaabi tacaalow ilaa kalimatin sawaain baynana wa baynakum anlaa nacbuda ila allah walaa nushrika bihi shay'a walaa yatakida bacduna bacdan arbaaban min duuni illaah fain tawallow faquluu shaduu bianna muslimuun qul waxaad ku tidhahdaa nabi maxamedow yaa ahla alkitaab ahlulkitaab oo yahuud iyo nasaara tacaalow u kaalay ilaa kalimatin kalimad kelimad macnaa jumla mufiida laga wada ma garan wa kulmatu kilmatun maali wuxuu leeyidhi wa kilmatun qad yuam ya haa wa kilmatun biha kalaamun yuam inta kelimo la yiraahdo waaxidu nacna yacni kelimo inta la yiraahdo in hadal loola jeedaa dhic karta kalaa inahaa kalimatun huwa qaa'iluha hadda hadal badanoo qaal rabbi irjicuuni lacallii acmalu saalixan fii maa tarag hadal badan oo cabashaha ah kelimaa laga cabiro marka waxaa dhici karta kelimo inta la cabiro aan lafdi mufrad loo jeedine kalaam dhan oo jumla mufiidaa loo jeedo kalaam qul waxaa tiri yaa lataabi tacaala ilaa kelimatu bukaalaya sawaain noo siman kalimatun sawaain oo macnaa cadaalad sawaainna bimacnaa caadil kelimad caadila ukaalaya oo aan kala eexasho lahayn baynanaa dhexdeena caadilku iyo baynakum dhexdeena kelimad dhexdeena dhex taalo oo cid ay u axana aysan jirin kullunaa bashar kullunaa khalqullaahi kelimadna wada kaafisa oo naga dhaxaysa oo adinkana dulun aanaan ku qabin annakana dulun aanaan ku qabin u kaalay waa maxay allaa nacbuda inanaan caabudin ila allaha allah keligiis maaha walaa nusrika aanaan la shariig yeelino wadaajin bihi asaga shay-an cid kale aanaan cibaadadiisa la wahagaajin maadaama abuuritaanka uuna abuuray cid u kaalmaysan ay jirin ee cid kale amaal amaal laguma laha soo cibaadadiis maxaa cid kale loo siinaya waa gardaro waa dul waa qadoo nin qof nin hantidiis mid meelaha iska yaacayo tuugaa tiri adaa lale cadaalad darro haddii qof saasa la arko alla yaa waxaa meesha cadaalad waa baaba fa kayfa allah wixii uu abuurtay ma garan oo isagu uu kuu nicmeeyey aada shukrigii iyo cibaadadii oo kuula aada cid kale waxuga siiso raxan xagiirkan maana ila waxay la abuurtay goorma waxay ugu darsay oo ilaahay ku leehay marka waa caddahan walaa yattakhida uusa yeelan bacdunaa qaarkeena bacdan qaar kale arbaaba rabbi uusa ka yeelan min duunilah ilaahay maarka sokadi iyo keyr macnaa aanaan iscaabudin annaga oo bashar bashar caabuda uusan jirin waa maxa kuwa ciise caabudaayo kuwa cuseyr caabudaayo kuwa malaa'igta caabuday kuwa maanta ma arkaysa arbaabta caabuday oo u haysta ninka kaniisadda jooga ama rabaagii waxuu rabo inuu xalili karo waxuu rabo inuu taxriimi karo ee asal sharci oo waxyi aan ku taagnayn ahwaa yaa rabbi ka yeesho ninka caalimka marka musisifta la weydiinayo waxaan leenaha daliishaada maxay tahay maxaa daliishada aaya qur-aaniyo suna nabawiye maaragtay culammadii waxay kitaabka sunnada ka fahmeen ijmaacaha waxasaludi laakiin qof dhaaya anaa xalle anaa xarimo ma gara ninaa la sheegaya hadda adaan carabta haween ka mido ribaa la weydiinaa su leeya kuntu uxarimuhu amsi wa ana uxarimuhu ma adaa musharica adig ya shalay adaa xal adaa xarimiya maanta adaa xalaala anta musharic goormaa bedesha aayaddii iyo axaadiis faraha badan rabaa ku soo aroor waa waxaasoo kale darrada waa ittakhadu dadna waa isaga yaacayaan iyagoo og aayaadka u jooda gurye ka dhiseen ay kule shiiqaa xalaalay waa og yihiin aayaddii waa og yihiin laakiin shiiqaa xalaalay haulaa min baabi ittakhaduu axbaara warubaan arbaaba min duuni illaahi fain tawallow taa haddii idin anfici weyso arrintaa ka jeesataa hadda yaan dhahnay cid wax ka qaada ilaahay aan u sinaano addoommadiisa aan noqono annaga dhexdeena yaanan iscaabud rasuulkii risaalada loo soo dhiibo risaalada saxtaana aan raacno yay wax u dhibtaa ilaa qof daalima oo gar daran oo edab darradiisu alamtara dhaaftay maahane yaa cidoo kale wax u dhibtaa cid kale wax u dhibi karta ma faquulu waxaa tidhahda ishaduu ka marqaati kaca bianna annagu muslimuuna inaan maanta ma arkaysaa muslimiin nahay ka marqaati kaca waa maxay xujadiia lagu oogay annaga haddaan intaa laydinkan waa idinkuma jirno annaga ilaahay baan caabudaynaa subxaana cibaadad u khaalis yeelaynaa walaa yatakidu bacdunaa bacdan arbaaban min duuni laakiin haddii la helo ummaddan dad un isma sheeganayoo qalloocan oo basharkii maaragtay kor u qaadaya ee u malaynayo culimmadoodu waxay u xallisho inay xalaal noqon karaan waxay xarwa xaraam noqon karaan iyagoon sharci loo fiirin kuwaas waxa waaye arbaab min duun illaahi ayay samaysteen fain tawallow haddaad jeesataana faquulu shaduu ka marqaati kaca bianna anagu muslimuuna kuwa alla u hoggaansan inaan naho shirkigiinna iyo quluwigiinna iyo in qaar annaga naga mida qaar kale oo rabbi ka yeesho iyo waxaas anagu waa ka fognahay adinka qurunkaas idinku harooyo idinkaa ilaahay idinkula xisaabtamay weli waxaa la wadaa nimankii ahlukitaabka ahaa raddigood suuradaha madinigaana saasaa ku badan sababta loogu radinayo waxaa weeye maka dee dad mushrikiinaha joogay usluubka ay yaqaaniin iyo shirkiga iyo waxyaalahaasaa la naqdinayo madiina markii la degay waxaa ku soo biiray cunsurka ahlu kitaabka ah niman waxay iska dhigayaan marka thaqaafale oo waxyaqaana makri badan shubahaad iyo balaayo ayay soo aroorinayaan dacaawi beena iyo waxaan jirin ay sheeganayaan ku andacoonayaan fadligaasaan leenahay kanaan leenahay waxaas risaaladii iyo nabigana waa hagardaamaynayo qur-aan marka mu'miniintaa la ilbixinaya oo nimankan xumidoodii iyo daradoodiiyaa lasoo qufaya shubahaadka iyo waxa beenta ay sheeganayaanna waa la sheegay ay ku andacoonayaan waaqiftii nabiyaalka istaagi jireen waxay ahaayeen fulanimadooda taxriifkooda dhashinku albaala sheega si muuminiintus u kadsoomo wa ficlan nimanka ahlu kitaabka haddaba adduunyadu waxay isaga dhigeen xabaaqiro iyo kuwii waxyaqaano iyo waxoodana waa khatar iyo khiyaano iyo kulli ma garan marka muuminiintu waa inay ka digtoonaadaan sababtoo mushrikiintu waa iska wax daahiro hataata waa isaga hadlaya laakiin kuwaan hagardaamo iyo balaayo iyo hoos gelin ayay ku wala dhaqmeen marka in la yska fiiriyo w marka yahuudda waxay ku andacoon jireen nebi ibraahim nasaaro waxay leedahay tawreedoo haysto nasraani u ahaa yahuudna waxay leedahay yahuudu ahaa oo nasaaro waxay leedahay injiiloo haysto ee maaragtay nasraani u ahaa yahuudna yahuudi kaa keentee ibraahim waaba ka horreeyey waxaasoo dhan yahuud iyo towreed waqtigiisi maba jirinba iyo nasaarigu injiil waa ka dambeeyey qof wuxuu ka horreeyey see u sheegan karta adig waxadigoo ka dambeeyey qul waxaad tidhahda yaa ahlalkitaabi ahlukitaabkuu lima tuxaajuuna maxaad ugu doodaysaan oo u sheeganaysaan fii ibraahima ibraahim wamaa unsilat itowraatu towraadda lama soo dejin iyo wal injiilu injiil ilaa min bacdi asaga gadaashiisa maaha ee afalaa taxqiluuna miyaanaa waxgaran tee ka sixrantii beentii saa u afuufayseen aa waxyaala waxaa sheeganaysaan dawaaci inahu baadul oobin arrintaas arrimaga waxaa isticmaala oo taariikhda culimmada muxadisiinta ninaa wuxuu ka warinaa maalan sufyaan thawri sufyaan athawri boqol iyo lixdan meelahaas boqol iyo lixdan hay xadiidu sheegana soo sufyaan athawri aan ka weriy hay adiga xaggeed warsa kuufa goormaa soo gashay xilay boqol iyo siddeetan hijiriyadii waxaa la yidhi boqol iyo siddeetan maa soo gashay ha labaatan sano ka hor uma dhintaan xaggeed marka uga waraysa marka beenta waxaa taariikh waxyaalaha wax lagu radiye ka mid oo qofka beenlowgaa lagu yaqaan marka hadda nebi ibraahim kubanaan sanaa idiin dhexaysa goormo daa'ifadiina ka mid noqda innaga beentaa noo sheegaysa marka waa qaabka muxadisiinta ay ka qaateen in dadka tawaariikhda maaragtay qofka beenlowga taariikhda in lagu xujiyo xagga ama waxaa leeyahy xaggeed u waraysay magaaladaas goormaad soo gashay maala waxaa ku leeya kulli iyo maanta ma arkay boqol iyo toddobaantii markee adeer toban sano ka hor u dhinsanaa ala leeya ben inaad sheegaysa taasa ku waxaate marka taariikhdiiyaa kuwan lagu radiyey badanaa qawaacidda cilmulxadiidka oo dhan iyo qawaacidda usuulka qur-aanka laga qaatay laakiin hade culimmadaas hadda waxay yihiin culummo naxriireenaho waxa aayadda ama xadiid ka hadla waa xog fog fog inaad ka hadlayso soo ma ee afalaa tacqilunaana waxaan garanayni haa antum adinka haa ulaahi kuwaan meesha fadhiyaa tihiino macna la-aanta meesha u taagtaaga xaajadtum waa ku doodeen fii maa lakum bihi cilm waxaad aqoon u lahayd waxbartood waxaad wax ka taqaaneen aada dood ka soo istaagteen ood isku khilaafteen ilaa hadda tawraad iyo nabi ciise iyo shu-uuntiisa ama yahuud waxbay ka taqaaneen wamaca daalika waa isku khilaafsan yihiin qaarba qaarkoo lacnada oo beenina tawraaddiiyay taxriifiye marka wixii aad taqaaneed aadba isku khilaafteen oo muran beena ka keenteen injiil nasaarada waxbay ka yaqaaniin xunbay kama maqleen haddana dood dhexdooda meeqaa iskhilaafsan caqadiya iska dhaaf masaa'ilka sharciga oo axkaamta caqiidadiiba isku khilaafeen kutubiyay taxriifiyeen sifaadkii nabi maxamed ay beeniyeen marka kuwaas ood wax ka taqaaniin waa jidaal oo baadilahaad ka doodeen oo wax badan oo xaqan aad inkirteen baatil bad aad kusoo darteen adinka aada shadid ramada khilaafkiina meel walba oo kala gaaro ya falima tuxaajuuna maxaa uga murmaysaan fii maa laysa lakum bihi cilm wax aanaan waxba ka ogeynaysan maxaa uga murmaysaan oo waa maxay waxay waxba ka ogeyn waa ibraahim iyo qisadiisii wixii waxba kama yaqaanin marka waxaa leeyihi wixii adinka aada wax ka ogeydeen aada hagag iyo muran iyo qajajac oodna runka sheegayn haddana wax aadnaan waxba ka ogeyno waxbarkoodna aada ka aqooni haddaad sheegataan waxaa laidin leeyahay marka awalba wixii aada taqaaneen aada runka sheegi weyseen wax anaan aqoon haddaad ka hadashaan warkiidhu muxuu noqona been calaa beenuu noqona been been lagu dara soo maa laba beenoo ku ama been been ku dhuf ma garan saas camal marka oo usluubka taariikhda loo isticmaalo oo qofku inuu been sheegaayo taariikhdaa lagu ogaan karo haa antum idinku haa ulaa'i kuwaanaatiin xaajatin waa ka muranteen fii maa lakum bihi cilm waxaad aqoon u lahaydaan muran iyo dood oo isku khilaafteen oodna runka sheegin falima taxaajuuna maxaa ugu doodaysaan fii maa laysa lakum bihi cilm waxaanaan aqoon u lahayn ma laynka filna inaad runka sheegtaan ma isceebsataan cala aqal wixii aada wax ka ogeydaanba run aanaan ka sheegayn ama cilmigiinaaba iskule sababta nimankan asaaniid iyo midna ma laha waa beenlow calaa beenlow iyagii sheecadal asaaniid saxa ma laha ma garan waxuun hebelka hebel iyo can aabaa'i waxyaala balaaqaadaa la dhahaa dad waxaa laga wariyay meelay ka yimaada meel u socdaan lama arko ma garan hadda sheekh haddaa u fiirsatay axaadiidta mawduucaadka culummadeenu aruuriya akaroo waxa kaafin kuleyni ku yaalla iyagoo xadiis saxiix bukhaari u yaalla axaadiidta mawduucaadka oo silsilat alalbaani iyo mawduucaadka allaali lmawduuc ibnujawsi ku jira markii loo eego alkaafi lilkuleyni kitaabka shiicada bukhaari ka dhigtaan kuwaasaaba aaba ka roomo wax badan mawduucaadka ahlu sunnada ay axaadiis mawduucaadka oy dheheen nabigu ma dhigin kuwaas xigma iyo waxbaaba isima jira ma garata ama sanadkau daciif ka yaha laakiin sanad kaloo ku ansaxay laakiin iyaga ibar puh wax wax ku jiraan falima tuxaajuuna maxaa ugu doodaysaan fii maa laysa lakum bihi cilm oo waa maxay ibraahina ana ka ahaaw taas marka cilmiba uma lihdin marka waxaana cilmina runka ma sheegaysaa wallaahu ilaahay yaclamu wuu ogyahay wa antum adiguna laa taclamuuna maba aadan ogin hadda waxaan idiin sheegayaa maa kaana ma uusanan ibraahim ibraahim yahuudiyan mid yahuudiya ma ahan waaba ku horreeyey walaa nasraaniyana ma ahan ilaa yahuudiyadu waxay timid marka nabi ciisa la soo bixiyey ma garanta dadkii raacay oo qaar oo inxiraafeen waa kuwaas nasraanina waxaa weeye waa dadkii nabi ciise markii la soo bixiyey injiil dadkii raaceen ma garanta ayaa la yidhaahda weliba qaarka inxiraafka u badan yahay ayaa marka dambe u bata marka labadaas sida ma aha walaakin kaana wuxuu ah xaniifan mid diimaha qalloocan ka leexan ee saxda ku taagan ka bayra qashin ee waddada toosan ah musliman oo ilaahay u hoggaansan wamaa kaana ka mid ahayn min almushrikiina kuwa ilaahay u shargeelo sida mushrikiinta maka ah marka saddexda qoloo waqtigii nabiga risaaladiisi joogi jirtay labada ahlulkitaab yahuud iyo nasraano iyo mushrikiinta intaba waxay sheegan jireen oy ku andacoon jireen inaa iyagu ibraahim ay raacsan yihiin diintooda iyo diinta ibraahimka ilaaha marka ku beeniyey saddexdiina milaba ilaahay maaragtay nebi ibraahim waa ka beri yeelaa la leehay hadda marka yaa ugu habboon nabi ibraahim yaa xigtadiisa ilaaha sheego wuxuu yidhi ina owla naasi dadka kan ugu habboon oo ugu dhow biibraahiima ibraahim manhajkiisa laladiina kuwaa itabacuuhu raaca mu'miniintii zamankiisii waa iyo wahaada nabiy nabiga nabi maxamed sababtoo ashbahu nnaas ashbahu alambiyaai bihi waxa waay waa nabiga calayhi isalaatu wasalaam shareecadii lala soo bixiyana kamaalkeedii ugu weyneed waxay gaartay markii nabigana la soo bixiyay marka alkhaliileynaa la dhahaa oo ambiyada wax badanay ka sarreeyaan marka iyo wahaada nabiyu nabigan waladiina aamanuu kuu rumeeyey asaga rumeeyey oo raacay wallaahu ilaahayna waliyulmu'miniina mu'miniinta isagaa weli uho tawaliye walidaalika nabigu wuxuu dhihi jiray calayhi isalaatu wasalaam xadiis saxiixa ina likulli nabiyin wilaayatun min annabiyiin nabi walba ambiyada qof oo maaragtay si khaasa ugu xiran yahay oo welinimo ka dhaxaysa wa ina weliyii minhum weligoodana waxaa waa weligayga aniga ambiyada oo xigtada iisoo xigtana abii wa khaliili rabbi ibrahim wa khaliili rabbi caza wajal ibraahim calayhi salaam xigtadeyda waxbay aabbahay oo haddana khaliilu rabbi ah ayaa iigu xig marka xadiidka ayadda marka uu fasiray macnaa nabi maxamed calayhi isalaatu wasalaam wuxuu leeyahay ambiyada waxaa iigu xiga oo dariiqadaysa iigu soo dhow waa aabbahay ibraahiim oo khaliil ah nabiguna waa khaliil in allaha ittakhada ilay khaliila kama ittakhada ibraahiima khaliila nacam ina awla nnaasi dadka kar ugu habboon oo ugu dhow oo xigto ah biibraahiima ibraahim liladiina tabacuuhu wa haada nabiy iyo nabiga iyo waladiina aamanuu kuwii rumeeyey wallaahu alana weliyulmu'miniin mu'miniinta weliya marka waxaa la yidhaha ninka yuhuudda oo kuwiina inxiraafay horta ibraahim waa ka fogtihin nasaaradiina ay inxiraaftoo tahliis iyo waa ibnullaahi iyo thaali thalaatatu ku haayo iyo waa ilaah adinkana waa ka fogtihin mushrikiintan asnaamta caabudana ibraahim shuquur kuma lihidin waxaa u xiga nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo maanta ma arkaysa atbaacdiisa ayaa maanta ma arkaysaa ku xigay wallahu aclam sala allahu calaa maxamedin ali saxbi salim